waxaanu ka hadalnay waxa dhibaatada jirta oo weli iska soo daba noqonaysa horeaan u sheegnay in waxa socdaa ay yihiin kororsimo dadban ayan ahayn doorasho dadban kororsimadii dadbaneed way sii korortay maxaa yeeley shalay waxay ku ekayd maalintii la keeni lahaa liiska aqalka sare oo baarlamaanka waan filayna ina puntland ka dhan tahay laakiin qolada xamar oo guddiga doorashada ayaa dib u dhigay baa liya laba maalmood oo kaleo ciddiis la sugaaya dhibaatooyinku waa badan yihiin nimanka xafiiska jooga oo madaxweynaha iyo brime ministerka iyo ra'iis baarlamaanka weli way shaqaynayaan arrimahaan la soo qaadnay weeye waxayna ku shaqaynayaan siday madaxweyneyaal iyo brime minister rais baarlamaanna yihiin waxay ruqsaynayaan dad xafiisyo fiican jooga oo iyaga aan anfacayn waxay magacaabayaan cid badan bay magacaabayaan xafiis walba magacaabayaan oo ka ah qayb kambaynkooda keliya ka mid ah caradii marka laguba cayaar waxbaba kuma harin dadkii intii xafiisyada meelaha laysku hadlayn kara joogana waashaa laga saaray kuwa aan la garanayna waa lasoo wada xereeyey arrimahaasu weli kama ay dhicin lacagaha cashuurta ah oo lagu soo rogay dadka xildhibaanada ah oo ay tahay ciddii awoodda keliya in xildhibaan ay noqon kardho dad badan oo xildhibaan noqon lahaa oo aan awood u lahayn inay bixiyaan shanta kun